anigu ku hadlaya magaca maamulka galmudug iyo dhammaan shacabka reer galmudug waxaan tacsi tiiraan u diraynaa eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay maxamed cumar hadda waxaan ku suganahay isbitalka madiina magaalada muqdisho halkaas oo daqiiqado kadib aan ku aatayna duaaleedmo afhayeenka maamulka galmudug ayaa sidoo kale sheegay in marxuumka la dilay uu muddooyinkii ugu dambeeyey ku lug lahaa howlaha warbaahinta dalka walaal maxamed waxaan ka aqaanaa maxamed wuxuu ahaa shaksi aad u jecel warbaahinta wuxuuna ahaa aasaasihii idaacadda codka gobolada dhexe ilaa iminka ka shaqeysa magaalada cadaado wuxuu kamid ahaa xubnihii aasaasay t v-ga calson guud ahaan wuxuu ahaa shaksi la jecel yahay sheekadiisa iyo hadalkiisa waa gartay goobta lagu dilay waxaan maqlay inay tahay agaarka isbitalka digfeer cid loo soo qabtay dilkiisa ilaa iminka ma jirtaa cid loo soo qabtay dilkiisa ilaa iminka ma jirto waxaana ka codsanaynaa dowladda dhexe ee soomaaliya in si deg dega sharciga loo horkeeno kooxihii ka dambeeyey dilkiisa baaritaanna lagu sameeyo ma jirto ilaa hadda cid loo soo qabtay oo goobtii waa ay ka baxsadeen waxaanse rajeynaynaa insha allah in la helo kooxdaasi xaqdarada ku dishay maxamed cumar waxaan mar labaad leeyahay ilaahay samar iyo iimaan ha ka siiyo eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay maxamed cumar sidoo kale kooxo hubaysan ayaa maanta weerar ku qaaday gaari uu watay taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka xasan dheere waxaana weerarka ku dhaawacmay taliyihii hore ciidanka nisa xasan dheere halka laba ka mida ilaaladii la socotay uu midkood geeriyooday kii kalena uu ku dhaawacmay sida ha ciidamaelalaha watay sida aad ku aragteen sawirka baabuurkiisa iyo iyo iyo dhibaatadu markay gaartay howlgallo iyo baaritaano lagu baadigoobayo kooxihii ka dambeeyey dhaawaca taliye ku-xigeenkii hore ee ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka